wasiirka wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa dowlada koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan sandheere maxamed iftiin iyo weyba isugu warbiyey olole daweynta ta hoole e oo wasaaradda maalmogu iyo kuwadii koonfur galbeed soomaaliya wasiirkai oo shir jaraaidka qobadi xafiisiya iyo weybuus sheegay in ololagun isu dareero doono madi saddex bilood ee sida qorshaga wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa koonfur galbeed us-eeya wasiirka wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa koonfur galbeed sandheere maxamed iftiin iyo bulshada hoola dhaqatada enkabaaqi inoo la xiriiran dad usi sheegay inoo xil saareen daweynta hoola wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya way waday baryaalkun daaweyn oo xoolaa ah daawadaasoo ka saabsan haddii haadan lahayd tii goryaankii ama uurka jarkii haadan lahayd tii ama shilantii i haadan lahayd tii qaniinkii haddii haadan lahaay vitamiinkii haddii haadan lahaay oo xoolaa ama kobciyaay ama nooc walba be'neyska jar eh afar nooc eh iyo kawadna guutaan koonfur galbeed soomaaliya xoolaa ka nool ama gaal haadoy ama loo haadoy ama iran haadoy daaweyntaas haaweedna bilii toddobaad kowdiiba bilaawatay ilaa iyo hadda dareerna way rajeena muddo saddex biloodena inay socdo doonto daaweyntaas insha allahu tacaala ilaahay idin sheegay daawadaasi toosa wasaaradda dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradii xanaanada xoolaha dharta iyo daaqa ee dowladda federaalka soomaaliya toos yaa yaa yaahninka wareejidi yahanka wareejida dowladda dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya wasaaradii xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa daawo deeraas ilaa shan boqol oo kortoon oo daawo ah yahana deersidii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka soomaaliya wayhoo laysgalanta kahaya dhakhaatiir indiyaarsan oo wasaaradeeda lata oo carbaysan caafimaadka xoolaa iyo galanta kahaya cid kaleme wasaaradda daawayahayta shaqaalihii wasaaraddanahoo lasay fuliyahay way rajeeyaan dhakhaatiirta oo ama barnaamijkaas hogaamiyaayaan tiimamaa dhisan oo xoolagaasay daawayaayaan dhowr tiimaa dhisan oo wasaaradda ku bahaw ama heraab kasta eh tiim kasta way insheegnay inayoo la hariiraan shicibka taleefaniin layiin oo ongooni ah taleefanadiyoona insha allahu tacaala way jeelna haddii ilaahay raalle ka nagadu dhakhaatiirtasay ini meelle inka dhow oo laku helo karo laka dhajiye oo se lahaanweero lainka sheego oo nraan shicibkaasayoo handal badaan tiimamkaasa la hariiraan way lanaha ku faa'iidaysade insha allahu tacaalaa wasaaradda xanaanada hoolaha koonfur galbeed soomaaliya iyo bilowtay dadaalika eedan sidii lanku horseeda lahay cuduro kadhiyow hoola koonfur galbeed iyo ina bilowtay ololo daweyn saddex bilood ee